allaha u naxariistay cabdiweli cali online oo ahaa waryihii degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose uga soo warrami jiray warbaahinada kale ah idaacadda kulmiya iyo tv-ga universal oo maqhribnimadii shalay lagu dilay degmada afgooye ayaa maanta lagu aasay qabuuraha deegaanka calamada ee duleedka magaalada muqdisho aaska marxuumka ayaa waxaa ka soo qayb galay wariyaal u badan kuwa ka howlgala gobolka shabeellaha hoose iyo xubno ka tirsan eheladiisa xaaska weriya cabdiweli cali online oo ka gaabsatay inay magaceeda sheegto ayaa v o a uga warbixisay qaabkii loo aasay saygeeda iyo caruurtii ifka uga tegay waa la aasi waa la aasay qabuuraha calamadaa lagu aasay wallaahi intii muslimiin oo dadweyne o dhan way kasoo wada qayb galeen dad uma yareen maye may wax mas-uuliyiina kama arkin saaxiibadiisu waa joogeen meesha haa wallaahi aqoontiisa wiil aad iyo aad u fiican oo ahaa iska afgaaban oo maskiin ah oo bulshadiisa ka dhex shaqeeyo ahaa laba caruuro iska uga tegay labadaba waa wiilada waxna lasoo xiriira ma arkin anaga ilaa iyo hadeertaanba koley dadka horta ugu shaqeynaya oo ka baxay khaasatan dadkaasa laga rabaa inay ilmihiisa meel ku ogaadaan xaqu ku lahaana ay siiyaan ay ilmihiisa inay ogaadaan labada tale tv-ga iyo ugu shaqeynaya iyo idaacadda ugu shaqeynaya inay xaqooda siiyaan ilmahaas kale ilma iyaro midka ugu weyn oo saddex sano gaarin midka kale u yarna waa cunug garguuranayo yar inshaalla kole ilmahaasa u baahan ilmahaasa kusoo ilmahaas le ha usoo daneeyaan koley kuwa u shaqeynaya maanta daraaddood oo wadadaas loo dhigo sidoo kale muumino cali waa hooyada dhashay afadii u dhaxday weriye cabdiweli waxaan weydiiyey inay jiraan hanjabaado soo gaarayay weriyaha ka hor inta aan la dilin iyo cid ay ku tuhunsan yihiin inuu falkan ka dambeeyey wax uu noo soo sheegay male anigoo aqoon ama waxaan haysadaisoo oo ilmo yaryar oo aqoon haysatay oo gabadha xaaskan anay ila nooleed wax oo hadda ma nolol maalmeedkaas u fiican uu qaada jira male hinjabaadana nama soo gaarin ananka waa u roonayo qoyskiisa dabeecadiisana dii wiil dabeecad wanaagsan u ahay janna fardowsa allah ka waraabayo wallay gacanta kadisha waa gacan ka xaq daran waxaan isleeyahay maankaan wareynimadaas le lagu beer shaqa maba jirinba labadan maalmood waxanuunsanahay magaalada u ka yimid waar maqribo gurigiisa waa soonahay oo afar soo gatay wiil yaro saddex jir aha ilmaha u roon oo aaba mei imaanay waa kuu imaana dhan saasoo kusoo socday waa gartay wallay waa la dila wixii dila ilaaha yaqaan ananka ilaaha daalacana waxaan ka warqabna male laga dhinto qof sida oo hilmaami karta male mise jir ayuu ahaa ugu dambayn labaatan iyo labaatan iyo afar jir oo ahaa hooyo waan kaaga tacsiyeynaynaa geerida ku timid cabdiweli ilaahayna jannadii fardowsaha ka waraabiyo aamiin aamiin agaasimaha raadiyo kulmiye burhaan diini faarax ayaa dhankiisa v o a la wadaagay qaabka uu ku soo gaaray dilka weriye cabdiweli cali online xasan kaaf waa mahadsan tahay inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun annagu waxayna soo gaartay shalay markii salaada maqhrib uun la gelay markaas unbaan maqalnay warka ku saabsan in dhibaata ay soo gaartay waryaheennii halkaa inooga soo warramayey cabdiweli cali ilaah u naxariiste cabdiweli cali online wuxuu ahaa wakiil wareedka radio kulmiya gobolka shabeellada hoose oo dhan iyo sidoo kale tv-ga universalna wuu la shaqeynayey innaga marka waxaa jira group whatsapp ah oo aan leenahay oo shaqaalaha idaacadda ay ku wada jiraan dhammaantood marka tiftiraha idaacadda ayaa soo dhigay xogta ku saabsan in waryaheeni rasaas ay ku dhacday oo laysku hayo inuu dhintay inuu dhaawac yahay labadaas ayaa markaas warka ugu horreeya halkaasu ahaa isla markii waxaan la xiriirnay xubnaha qoyskiisa ka mida oo aan teleefanadooda haynay markii aan la xiriirnana waxay noo sheegeen in uu laba xabadood ay ku dhacday oo qaarka sare uga dhacday midna madaxa uga dhacday midna agaarka wadnaha uga dhacday dhaawacna uu yahay oo ay muqdisho u soo wadaan innagu marka waxaan isku diyaarinay inaan ka hortagno laakiin ti qadarta allah meesha timid nasiib darro inta aysan ceelasha biyaha markay soo marayaan ayaa tii alla u timid oo naf baxay cabdiweli kooxaha dilay maxaad ku maqasheen dad noocee ayaa soo weeraray wariyaal jooga afgooye waxay noo sheegeen isagoo guriga u socda xaafadda xaawataaka layidhaahdo oo ku taala afgooye oo guriga u socda in laba nin oo baskoolada watay ay weerareen halkaasna ay ku dileen sidaasaa maqlan kadibna ay baxsadeen xogayaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee fesoj maxamed ibraahim macalimow ayaa sheegay inay aada uga xun yihiin dilka suxufiga waxaana uu maamulka koonfur galbeed u soo jeediyey inay gacanta ku soo dhigaan kooxihii ka dambeeyey dilka wariyaha marka runtii aad ayaan xanuun weyn uga qabnaa geerida ku timid marxuumkaasi la dilay waxaanan rajaynaynaa in naxariistiisa ilaahay uu ka waraabiyo sidoo kale waxaan ka dalbanaynaa dhammaan maamulka koonfur galbeed iyo kan gobolka shabeellaha hoose oo magaalada jooga in ay gacanta kusoo dhigaan oo aan uga fadhinaa dadkii ka dambeeyey dilkaasi maadaama uu ahaa nin wariye soomaaliyeed ma anfacay soomaali walba in la yidhaahdo dad aan la garanayna yaa dilay wariyaasha marka waxaan uga fadhinaa in ay soo qabtaan wariyaasha sidoo kalena dowladda federaalk soomaaliya maadaama ay dalkao dhan mas-uul ka tahay waxaa laga rabaa iyadana inay mas-uuliyadeeda qaadato ay qayb ka qaadato sidii loo baari lahaa helitaanka kuwii ka dambeeyey dilka wariyahaasi macalimow cabdiweli waxa uu noqonayaa waryihii ugu horreeyey ee la dilo sanadkan labada kun iyo labaatanka markaad eegto marka sanadihii ku horreeyey gaar ahaan labadii sano ee ugu dambeysay lambarka wariyaasha la dilay ee idiin diiwaan gashan intay gaarayaan waa warihii ugu horreeyey ee sanadkan labada kun iyo labaatanka lagu dilo soomaaliya oo dhan ilaa sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii ilaa hadda la joogo ilaa sideed wariye oo soomaaliyeed ayaa lagu dilay guud ahaan qaybo kala duwan oo soomaaliya ah marka labada kun iyo labaatanka la fiiriyana waa wariyihii ugu horreeyey marka waxay ka dhigaysaa muddo ka yar saddex sano in sagaal wariye soomaaliya lagu dilay ugu dambayntii guddoomiyaha degmada afgooye ibraahim qaasim ayaa ka warbixiyey baaritaanada ay ilaa iminka sameeyeen iyo dadka ay u soo qabqabteen dilka wariyaha shalayto dilka markau dhacay kadib ciidamada amniga ugu dhow meesha ayaa gaaray kadibna waxay dhacayaan cadowgii meesha uu ka baxsaday howlgallo badan xalay ilaa iyo saaka ayaan ku daba joognay howlgal gaar ah ayaa xalay saq habeen dhaha aan ku baxnay dadyo fara badan oo xalay guryahoodii meelo aan kasoo qabqabanay goobihii ugu deganaa iyo goobaha dilka ka dhaceenba dad badan oo hadda tuhunkaasi aanu soo xeerxirnay waan soo qaqabanay waa aan gacanta ku haynaa baaritaankana weli waa kusii gudi jirnaa waxaa tahay maamulkii u sarreeyey degmada afgooye maxaa keenay haddii aan ku weydiiyo amni xumada keentay in wariyaha lagu beegsado xaafadda xawataako ee degmadaasi wariye waa mahadsan tahay amni darraba maxay dhahayaan waxaa keeni kara meel walba ama guri walba askari ma hortaagno amniga baraday degan yihiin wayna amniga intaan maxay dhahayaan intii karaankooda ah way u taagan yihiin amnigana way sugaan laakiin dilal qorshaysan mararka qaar way iska dhacaan allah u naxariistay weriye cabdiweli cali online ayaa saxaafadda ku jiray shantii sane ee ugu dambeysay waxaana markii uu geeriyoonayay ay da-diisu ahayd afar iyo labaatan jir xasan kaafi qoyste v o a muqdisho